waxaynu ka hadlaynaa dhibaatada haysata carruurta soomaalida iyo dhallinyarada ee ka tegaya gobolkan kuwaas oo qaarkood ay tegayaan soomaaliya kuwo kalena ay tegayaan haatan wadanka syria dhibaatadaas maxaa ugu wacan sidee lagu joojin karaa xal ma jira bulshada soomaalida sidee u saamaysay su-aalahaas iyo kuwo kale ayaynu ku faaqidi doonaa barnaamijka waxaa marti igu ah dad kala duwan mas-uuliyiin kala duwan akhyaar kala duwan oo gobolkan degan kana shaqeeya bulshada soomaalida dhexdoodana laga yaqaano aynu ku bilowno geeskaas midigta waxaa xiga xaashi shaafi
waad mahadsan tahay haruun iyo bahda soomaali voice of america yes waxaan ahay shaafi waxaan deganahay minnesota in muddo ah waxaana ka shaqeeyaa urur bulsheed u shaqeeya ka shaqeeya isdhexgalka bulshada wadankan iyo waxaan ka agaasima guud cumar jamaal waa mahadsan tahay waa idin salaamayaa raadiha v o edana waxaan ugu mahad celinayaa fursadan ayna siiyeen aan adimaan uga hadalno anigu hadda waxaan soomaali diplomat oo u n ka ah haddana group aan wadno oo friends oo american friends of somali marka again waa ku mahadsantihiin fursadan sheekh xasan jaamic bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsan tahay macruuf magacayga waa xasan cali maxamuud imaam masjid dacwa isla markaasna agent professor islamic university of minnesota iyo william mitchell college of law iyo sharci yaqaan waneri law office cabdiraxmaan mukhtaar bismillahi raxmaan raxiim mar kale haaruun adiga iyo bahda v o a waad mahadsantihiin magacayga waxa la yhahda cabdiraxmaan mukhtaar waxaan ahay qof dhallinyarada guud ahaan dhallinyarada soomaaliyeed muddo badan lasoo shaqaynayay haddana waxaan ahay soo saaraha ama tafatiraha guud ee tusmo times ganacsigana waan kusoo biiray aad baad mahadsantihi dhammaantiinba intaynaan u gudagelin sababaha ay u baxayaan iyo waxa ugu wacan mar kale dhibaatada inay soo laabato bal marka hore macluumaad yar oo kooban ha inaga siiya dadka baxay iyo dadka ku maqan ama u baxay soomaaliya kuwa u baxay syria cumar jamaal waa mahadsan tahay runtii arinta su-aasha ah waa su-aal adag sida looga jawaabo maxaa yeelay way adag tahay in la ogaado bixinta dadka baxaya waxaa laga yaabaa hadda halkaan aan fadhino inuu qof eelaboorka joogo u baxayo laakiin ilaa qiyaastii toban ilaa toban iyo xoogaa oo aan hadda xaqiiqdii ogahay ay dumarna ku jiraan ayaa waxaa lagu malaynaya inay aadeen dhanka syria wararka ugu dambeeyna inuu nin dhallinyara oo halkaan ka tegay asna halkaas ku dhintay marka waa jiraan arrimahaas marka labaad dadka waxaa moodaa inay aada u xuseynayaan numbarka numbarkana ay adag tahay in uu qof odhan karo numbarkaasa maqan maadaama wixii aysan jirin wax oo xisaab ah oo la tixraaco aysan jirin mar walbana isbedeli karo nambarkii shalay iyo nambarkii bere aysan isku mid noqon karin waa garta marka ugu yaraan toban baa baxday horeyna waxaan u ogeyn soomaaliya labaatan ugu yaraan labaatan inay soomaaliya u baxeen sheekh xasan jaamici su-aasha la isweydiinaya waxa weeyaan arrintanka hadalkeeda waxaa la bilaabay labada kun iyo sideed waa lix sano ka hor ku dhowaad maxay u taagantahay arrintani oo soo celiyay bismillahi raxmaan raxiim horta tirada baxday ilaaha og sababtoo ah mararka qaarkood waa la siyaasadeyn karaa numbarka mararka qaarkood numbarka waxaa la isticmaali karaa xitaa business wise qof raba inuu funding ku helo ayaa wuxuu tilmaami karaa numbarka tiradiisa maaragta inuu badan yahay si waxaan loogu hortago marka maxaa soo celiyey waxaan u maleynayaa investigation socday ahayd oo aan kala go-in marka ani wax soo noqda wax soo noqday uma arko waxaan u arkaa oo keliya f b i oo ah hay-adda baarista dembiyada oo hooshii ay waday qeyb ay ka noqotay kow iyo waxaa kaloo isbedelo cusub oo middle eastga ka dhacay isbedeladaasi ayaa waxay raad ku yeesheen cuquusha dhallinyarada qaar ka mid ah oo la dhihi karo waa percentage oo mujtamaca soomaaliga ka mid ah waa gartay inkastoo ay ku bilaabatay soomaaliya oo bariga dhexe aysan ku ekayn laakiin tiradan ah labiyo toban qiyaas ahaan inay baxday f b i da ayaa laga soo xigtay oo sheegay dabcan iyagun tasiilaadkooda wuu ka wen yahay midka dad kale ay haystaan xaashaaf haddaa adig ku imaado isla su-aashaasaan ku weydiiyo maxaa keenay mar kale arrinta inay soo cusbanaato runtii waxaan aan odhan lahaa oo cajiiba ilaa hadda aan la yaabanahay midna aan ku ammaanaya bulshada soomaaliyeed khaasatan culimmadooda aan ku ammaanaya iyo waxgaradkoodaba sida wiilashii baxay iyo markay inaga inoo noqotay wax nagu cusub oo hayna hore u arkin haddana waxay inoo noqotay faa'iida ah inaan ka digtoonaana inaysan nagu dhicin taa waxay sababtay shan sano lasoo dhaafay dib u dhaca iyo hoosu dhaca inuu ku yimid inan iyo inan kaloo baxdana la waayay ilaa hadda haddana waxaa shoog iyo makaa ku ah bulshadii la marka oo runtii intuu doonaha labaiy toban hadduu noqda xataa boqol iyo labaatan kun aa labaiyo toban suu walaalkii xasan u sheegay percentage maaha waa wax aan aada u yar weeyaan bulshana loo qaban karin keligoodna ma aha dad kaloo soomaaliyan way la baxeen laakiin maxaa soo cosheedaas yaa ilaa hadda waxay nagu tahay waxaa makaaga waddanaysan aqoon luqadiisii aan filaya xataa diin ahaan isku system inaysan qaarkood balaayo kale kale aaminsan yihiin kuwa xagga jooga soomaalidu waad ogtahay shiicada xataa maynan lahayn farqiga diiniga kala duwan waa ku yaraya soomaaliya marka wax geeya xataa ilaa hadda aanan garanayn dad ay luqadooda garanayn isku system ay ahayn dad is haysto dhexdooda muslimiin ay yihiin waxaan filayaa wax nagu adag inaga inay tahay laakiin weli ay noqo socoto kacdon weyn bulshada dhexdeeda ah sidii bal aysan nagu dhicin mar dambe tan hadda nagu dhacdana ay cashar nagu noqon lahayd waa garta cabdiraxmaan mukhtaar kolle adaa dhalinyarada la shaqeeya adaa maskaxdooda uga dhow dadka kalea laga yaabaa maxaa kalifaya arintan isla su-aashaas itaan ku weydiiyo inay dhalinyarada weli niyadooda ku taagnaato inay dibadda u baxaan soomaaliya keliya maa hadda syria ay jihaad u doontaan bismillahi raxmaan raxiim horta waa su-aal muhiim ah siduu uu hadda uu sheegay maxaa la dhahay saaxiib walaalkii cumar jamaal tirada waa wax hadda tiro dhab a maah waa wax la malaynayo tiro guud laakiin hadday labiiy toban tahay iyo hadday hal tahay mar walba waa tiro dad maxaa la dhahay arrin dembi ah arrin la yaab leh ku dhaqaaqaya laakiin dadka waxay hilmaamaan oo mar walba aanan laga hadlin in la kala saaro waxaa jira dhallinyaro aada u da-yar oo qurbaha ku dhashay ama ku koray oo hadda gagabadha tagtay iyo wiilasha gobolkan ka tegay markaad kuwaas gooni u saarto dhallinyaradaas aad ku dayar waxaa jirta qayb kale dad waaweyn oo iyagu aan hadda la dhihi karin waa dhallinyaro waa dad waaweyn oo caruur leh xaasas leh qaar aniga iga weyn da-dooda ama kuwa waxaa jiraba dadkii u horreeyay waagii hore tegayba soomaaliya aaday qolyo anigaan dugsiga sare isla aadin marka lama dhihi karo waa qof dayar marka mar walba waxaa muhiim ah in la kala sooco la kala saaro dhibaatada dhallinyarada haysata haddii aan dhaho maxaa ku qasbaya dhallinyarada maxay tahay sababta inta badan waxaa laga hadlaa hadda guud ahaan dhallinyarada baxday oo tiradeeda hadda laisku haysto inay yartaha labiiy toban sanadkan keliya ah waxay dhan tahay lix inta soomaalidu iska dishay arrimaha dhallinyarada haysta ayaa aada u baaxad weyn marka arrimahaas dhallinyarada haysta guud ahaan iyada oo xal loo helo ama laga hadlo si joogto ah ma aha markuu qof dhinto in la laabkaco laga hadlo laakiin guud ahaan aniga waxaan jeclaan lahaa in laga hadlaba dhibaatada haysata qoysaska iyo guud ahaan dhallinyarada soomaaliyeed oo arrintan ay ka mid tahay laakiin haddaan u gudubno mas-uuliyadda iyo dhibaatadan maxaanku idhahdaa taagan waatan soomaalida toosh baa ku shidan bulshada magacyo kala duwan baa laga sheegaya oo laleeyahay bulshada soomaalida hadday kaba soo qaaday konton ka baxday wadankan labaatan kamida waxaa laga yaabaa inay soomaali yihiin maxay ugu badan yihiin soomaalidu arrintii ma internetba ma soomaalida wax gaara qabta ma waalidiinta ayaan ilmaha sidii la rabay aan uga warqabin maxay tahay inay kula tahay sababta shaxasan
bismillahi raxmaan raxiim marka hore aniga ma arko kow waalidiinta in la baleemgareeyo dadka baxay waa dad da-dooda sideed iyo toban iyo wax ka weyn ah wadanka maraykanka qaanuun ahaan marka qofka sideed toban uu gaaro naftiisu mas-uul ka yahay marka waalid mas-uul kama noqon karo waa kow marka haddii ay wax dembi ay sameeyaan dembigaas iyagaa xambaarayo iyagana mas-uulka ah taas looma ta labaad masaajidaha looma saadin karo waxaan saas u dhahaya waxay tahay waxaa soo baxday warbixin muddo sanad ka hor oo xafiiska f b i da ka soo baxday ee caddaynayso baaristii dheereed ay sameeyeen oo sanooyinka qaadatay inay waayeen masjid khaas ah oo minnesota oo ku shaqo leh in ee dhallinyaradii baxday ee soomaaliya aaday inay ku shaqa lahaayeen marka masaajidaha shaqa kuma laha taas waxaa soo hartay communitiga farta maxaa saar leh horta cid farta la saari kara ma laha sababtoo ah daayid horaan ee aan u sameeyey ee furfuris ah ee waxaan tira aad u yar waayo kasoo qaadoo kale london markay shan boqol ka baxday oo soomaalida ay ka tahay shan lambarkaasi soomaalida wax la tirin kara ma hadda maraykankoo kale dad fara badanaa ka baxay tiradooda ilaa hadda lama sheego marka su-aal in laisweydiiyo u baahan waay markuu qof soomaali ama toban soomaali ay ku jiraan ee suurtagal ee tahay dadka maraykanka ka baxay inay soomaalida ay ka noqdaan percentage yar maxaa keena in magaca soomaali la calaamadeeyo waa waa gartay laakiin maadaama muddo dheer ay socotay arrintan soomaalidu miyaysan baarin miyaan laisweydiin halkee laynaga Wa- wa- wa- tan- tan- haystaa maya waa waa mahadsan tahay waxa anaga meesha nasoo dhexgelinaya waxay tahay eh, percentageka stateka aan degannahay Eh, maadaama uu numberku yar yahay eh, laakiin majority-ga ka baxa waa soomaali waaye Eh, hadda intaan ogahay eh, yar madow ah oo ku dhintay syria iyo yar cadaan ah oo ku dhintay soomaaliya Eh, waxaan ogahay in in ka badan soddon dhallinyaraha oo ay soomaaliya halkan ka tageen Eh, waxaan la soconay axmed shirwac rinkii ugu horreeyay oo isku qarxiyay inuu yahay soomaaliya halkan ka tegay marka horta ma inkiri karno eh, dhibkan haysta annaga Eh, eh, ethoobiyaanka waa taan la dirarnay oo oo waa tii eh, xaraka alislaamiya soomaaliya ka jirtay marka wixii markii si daacada loo fiiriyo waxaa moodaa dhibkii in aan aan aan aan arki karno laakiin attentionka waxaan u helaynaa minnesota dadka ka baxday majority soomaali way taas ma inkiri marka waxaad leedahay shakhsiyaad baa ku lug leh shakhsiyaadkaas ma internetkan dadkan ay kala xiriiraanba mise waa shakhsiyaad kale Eh, xaasha shaafi maxaad dhihi lahayd arrinta etoobiya waanu imanaynaa soomaalida marka hore kuma marsoon jirtay maxaad dhihi lahayd halkeed far saar lahayd adiga En siday aan aan su- xasan hadalkiisa sheekh xasan hadaldan ku noqdo en waxaan markasta aan raacaynaa waxa systemka wadanka aan ku nool lahay dowladiisa hay-adaheeda amniga ay u xilsaarata baaritaanka sida hadda ay bacdu adiga xataa u isticmaasho qodob ahaan inay sheegeen labiyo toban qof bay sheegeen ayaga waa kuwa nagu xogta og sababta kuwii ah, baaritaanka sameynay wayaan baaritaankii dheeraa ay kas- ay ku sameeyeen masaajidada iyo masaajidku waa bilnasuu jamaal u sheegay iyo culammada ama leadershipka masaajidkaas ama masaajidadaas ee baaritaan ku sameeyeen waxay ku caddeeyeen f v i-da inaysan dembigaas dhalintii baxday aysan shaqo ku lahayn masaajidada iyo leadershipkoodaba marka taas waa dadka iyo bilinka midda kale ee ah een, ayaa farta lagu fiilaya in badan sida hay-adaha amniga ama ay qireenba hay-adaha waxa ay- sida wasaaradda cadaaladda oo kale wadankan in badan waxay farta ku fiiqaan boqolkii sagaashan in baktiga ugu weyn uu geysto cyber internetka oo ay recruitment tools aad u- ay u isticmaalaan ay noqoto kuwan ah, dhibaatada ama ama xagjirka iyo iyo- iyo lifekooda noqdo dad halalaya haddaad fiiriso cajilooyinka ugu dambeeya recruitmentiga labadii cajilo ee ugu dambeysay ay isticmaaleen inay ku recruit gareeyaan dad dhalinta maskaxda ama ay kaga bedelaan labaduba waxay daarata gareynaysay minnesota mid ka mida waxaa ku yaala body bus ay leeyihiin adaa ka haray jihaadkii soo soco oo ah minnesota direct leh soomaalida ah kii ka dambeeyay sidoo kale wuxuu direct ku ahaa soomaalida minnesota iyo minnesota gebi ahaan marka waad dareemi kartaa inanka dhalinyarada ah ee cayaamahan technologiga ee aada u isticmaala dadkii xanuuno uu isku beerayo unbaa Musuqmaasuqa keenaysa maxay u bartilmaameedsanayaan ma ma- ma- mujtamaca soomaalida muslimiinta unbaa ku badan muslimiin kala duwan way degan tahay michigan oo kale muslimiin fara badan baa degan why minnesota ay u bartilmaameedsanayaan ani waxay ila tahay saan ani ahaan conclusionkayga aan isleeyahay waa way my own opinion qof kale uusan title u ahay- u- u lahayn midaas and uh, somehow sibay noogu fudud sahlan tahayba and uh, dhaqankeenna ah war maxa- nabad ma la sheegay horta dagaalkan inaan noo fududaato dagaalka sa- saan isleeyahay wayaan waxaa kaloo aan isleeyahay waxaa keenay astaan bay u ahayd labadii kun iyo sideed iyo sagaalkii maadaama dhowr iyo toban hal ethnic ay ka tageen oo minnesota ah inay kuwan recruitmentiga sameeyey kuwii dhallinyaradii hore qaar ka haray ay u isticmaalaan war saaxiibadiina soo daba oo aan isleeyahay kuwana saan bay ku baxeen laakiin ma aaminsana wax particular soomaalida gooni u ah example ahaan ingiriiska shan boqol oo qof baa ka baxday baa la yiri waxaa laga yaabaa soomaalida inay hal iyo laba ka ahaayeen marka soomaalida keliya maaha targetka ee isugu jamaal u sheegay halkan tirada aan ugu badan statekeena soomaalida hal ethnic wada ah yaa laga yaabaa inay saameyn waxaa keento kaloo muhiim ah waxaa kaloo muhiim Jamaal ah ka bacdina, in- waxaan in- watiga shaxas.
in aan isla fahano marka ugu horeysa in arintan ay tahay arin baaritaan ku socdo oosan weli la oranin shakhsigan ama qofkan ayaa ka mas-uul ah caruurta waa arin horta baaritaan ku socota arintan mida ma kale laga yaabaa inuusan qofba jirin oo arrintan ah internet ilaa ilaa baaritaanka ay dhammaato qof ka horboodi kara arintaas oo oo go-aan ka gaari karaa ma jiro Eh, eh, taas waa taas horta baaritaankaa socda Eh, arinta kale oo ah maxay soomaali arintan annaga attention u helaynaa haddaan annaga aanan inkiraynin oo aan xaqiiqdii isku sheegaynin uma dhiban inaan nahay siduu walaalkan u sheegay inaan halkan xataa xabado isku layno in eh, eh, aan syria iyo soomaaliya aadno in dhibka xataa halkan uu olino wadankii uu yaallo marka dhibka annagana haysta inta badan intii aan ka leexanno ayaa waxaan ka hadalnaa eh, wax runtii aan faa'iido badan oo lahayn arrintan hadda taagan dhallinyarada baxaysa for example tusaalaan ku siinayaa Eh, eh, sheekh xasan jaamici wuxuu ku jiraa culimmadii eh, eh, dagaalkii jihaadka etoobiya u horboodayay Eh, eh, eh, xarakaadu islaamigu ku jiraa Eh, eh, haddii marka aniga haddaan dhallinyaro ay oo la ii tarbiyaynin oo oo si saxa la ii tarbiyaynin oo oo sheikha uu jihaad i geliyo bere haddii aan sheikha fikirkiisa aan- aan aan saluugo asagaan dilaya ima kontrooli kari beri dhallinyaradii marka haddii la kontrooli waayey dhibkeeday leedahay waay sheekh xasan jaamici kabacdina cabdiraxmaan aa u tegay Eh, arrinta qadiyadan etoobiya inay dhallinyarada ku baxdeen wax- waxa weeyaan idaacada lagu ma- qoray.
ma- ma- marka hore waxaan ka jawaabayaa in oo eh, maaragtay sababtoo ah hadalka suu dhigay jamaal in dad aan jihaad u diray eh, hadalkaasi jamaal waxaa la rabaa inuu caddeeyo isla markaasna haddii warbixinta uu siiyey f b i da inay ka shaqayso sidii jamaal u caddeyn lahaa hadday jiraan dad culamo anigaan ka mid ahay aan jihaadka u diray Eh, midda labaad eh, maxaa attentionka loo saaray halkan warbixin waxaa jirta oo soo baxday oo tilmaamayso eh, magaalooyin oo minneapolis ay ka mid tahay iyo virginia iyo chicago in la tuhmayo xag jirka inuu ku badan yahay warbixintaas waxaa gaarsiiyey dad soomaaliyeed oo jinsigeen iyo jirkeena leh oo waxay doontay ujeedada ha ka ahaato ay leeyihiin eh, canaasirta noocan oo kale ah masaajidaha minnesota ku badan yihiin laakiin waxaa nasiib wanaag ah dowladdii federaalka ahayd in ay soo saartay warbixin ay leedahay talabaad weyn labaatankii hore ama tii Waa gartay.
waxay raalli lahaa- Hay.
tii hore oo ahayd baaristii hore way dhammaatay waa lasoo gabagabeeyey gabagabaynta riboortka ka soo baxay wuxuu ahaa masaajidaha bildin ma ahan masaajidaha culummada gacanta ku hayso wixii dhacay ee ah bixitaankii soomaaliya wax shaqa kuma laha Waa gar- arrinta ku saabsan qadiyadda etoobiya dhalinyaro badan lagu kiciyay ma jirta arrintaas oo culimmadu ay ku dhahdeen dhalinyarada baxa etoobiya lasoo dagaalama okay arrintaas waa faahfaahinaya Eh, etoobiya in oo lala jihaado waddanka markay kusoo duushay inay waajib ahayd haddaan sii caddaynaya qofkii mugdiga kaga jirto waajibay ahayd culummo anigaan ka mid ahay Eh, waxaan oon difaacay oo gudaha joogay oo dibadda joogay meel kasta oo difaacaya waddanka in laga xoreeyo duulaan- duulaanka etoobiya in oo waajib muqadas oo jihaad uu yahay qofka muwaadinka soomaaligana eh, ama muwaadiniin badan oo soomaali ah ay ka qayb qaateen arrintaasi wax shaki ku jira ma lahan waxaan shaki gelinayna ma lahan arrintaas laakiin ilaa haddanba sidiiba weli etoobiya way joogtaa waddanka weli jihaad miya etoobiya in lala jihaada hadda Okay.
Remit, Ar- transfer.
eh, Is- is wax- is wax waxay- Ah, may waa- taas waa kala waa kala duwaynaa Hay.
horta j- it- joog- joogitaanka etoobiya inay joogaan waddanka iyo ciidamada shisheeye inay waddanka joogaan aniga shakhsiyan weli waa kasoo horjeedaa taas waa waa caddaynaya laakiin culummada inay fariistaan oo ay muraajaca ku sameeyaan iyadoo qiimeynaya dowladda soomaaliya iyo awoodaheeda taas waxay u taalaa culummada muslimiinta laakiin markii hore in waddanka lagu soo duulay oo xaraka ma ahayn waxay ahayd maxaakimtii soomaaliya oo waddanka nabadeeyey oo cadaalad keenay in la horgoobay inay khalad ahayd xitaa dowladda maraykanka akhiratay marka khaladkaasi culummada inay xoog kaga saaraan waana lagaga saaray etoobiya hadda qaabkay kusoo galeen waa qaab sharci dara ah dowladda hadda jirta daciifnimadeedana ku joogaan culummadana weli waxay isku raaceen ma jirin si tii hore la isugu raacay oo kale waa gar- hadda dowladda ayaa raalli ka ah amisom baa lagu daray sharciga midooda africa ayaa hadda ku shaqeeyaan cabdiraxmaan mukhtaar Mee anigu arinta aan rabay inaan ka dhawaajiyo waxay tahay een, xaqiiqdu waa la ogyahay in dhalinyaro soomaali ah oo gobolkan deganaa kuwo horena ay aadeen een, een, lix sano ka hor iyo wixii ka dambeeyeyba soomaaliya kuwa horlena hadda ay syria ay aadaan oo bisha soo socota xitaa qoysaska qaarkood maxkamada ay u ballansan yihiin Een, tuhun badanna u jiro laakiin midda meesha taalla waxay tahay ee, een, marka laga hadlo qolyahan waxaad ka dhawaajisay maxay dhallinyarada minisooro degan ee u taarget garaynayaan guud ahaan horta minnesoro keliya ma aha qolyahan ama al-shabaab ha noqoto ama daacish ice ha noqdo een, marka ay dhalinyaro ama dad maraykan ah ay een, u yeertaan dadkaasina ay ka qayb galaan dagaalkan waxay helayaan horta warbaahinta inay aada uga hadasho dad maraykana arrintii ka qayb galay maraykan keliya ma aha inta badan waxay u taargetgareeyaan wadanka ingiriiska eh, u k iyo maraykanka waxay tahay horta eh, dhallinyaradaas baxayna waxaa inta badan videoyaasha ugu isticmaalaan u fiirso maaneesyaasha ay u bixiyaanna waa hebel al ameriki waay Een, ama maxaa la dhahay een, something britain yani waxaa waaye waa propaganda saxa- ee, waxaa waaye waxay qaabka ugu isticmaalayaan laakiin mas-uuliyadda annagana saaran waxay tahay wadankan waxaan u nimid waalidiinteenna ay carruurta u keeneen wadankan aan u joogno amni ayaan soo raadinay iyo nabad iyo nolol carruurtii aan la soo qaxnay iyo wadankan aan la nimid hadda haddii dib loo celinayo ay noqonayaan Een, ama waalid uu jiro cunuga iskuulka dhigeen f b i da inay kasoo celisay airportka isagoo baxaya taas waxay ku tusaysaa in dhibaato ay jirto ama mid qoys ha ahaato ama mid bulsho ha noqoto cabsi kalaa jirta marka cunuga soomaaliga ee maraykanka ah ama soomaaliya ha u safro ama syria basabor maraykan u haystaa marka meesha ugu weyn arrinta ugu weyn ee dadka ay am- ayna inta badan fahansaneen ama ayna ka hadleen waxay tahay wadankan sebtembar 11 wixii ka dambeeyey uu isbedelay cabsi badanna way jirtaa qolyahan ugu dambeeya hadda maxaa aragtay ee, een, maraykanku ay een, wadamo la bahooba oo la weerara ay raadsanayaan ee daacish ama isis cabsida ugu badan ay uga hortagayaan waxay tahay waxay ka baqayaan in wadankan gudihiisa fal dambi inay ka galaan ama dhibaato iyagana way ku booteeyeenba oo hore waxay u dhaheen maraykanka dad ayaa noo jooga marka cabsida ugu badan waxay tahay dhallinyarada soomaalida ah ama maraykanka baasaboorka haysta inay wadankii kusoo noqdaan oo fal dambi ay ka geystaan okay waxay yidhi horta xaashi maraykanku lugmu eh, siyaasada maraykanku lugmee ku leedahay dhalinyartu inay baxaan inna haba yaraatay maya haddii siyaasadda maraykan lug ka leeda annaga ka naqaana dhalinyarada annagana dagaalka safka ka geli lahayn waa garta wey laakiin waad ogtahay dad ku dooda dowladda Kuwa- maraykan waxba ka qaban weyda kuwa- qadiyadda falastiin iyo kuwa ku dooda- israa'iil dagaalada ka socda afghanistan ciraaq anigu waxay ila tahay in culammadii caalamka maanta haddaa filiso oo gebi ahaanba waxay muwaafaq ku yihiin waxa ay wadaan ice inaysan sax ahayn ama shabaab wadaan maadaama culammadii oo ahayd marjaca oo caalamka muslimiinta dhan ay u noqonayeen inay xataa arrintu diintahay in kale adduunka marxaladu maanta uu ku jiro isbedelku u baahan yahay maaha xabad iyo violence wuu u baahan yahay isbedel adduunka laakiin weyga ay anaga cadifada ahoon xabadda iska qaadanayno haddii xal keenayso reer falastiin maanta waxaan umalanaya mar hore xal ku gaari lahaayeen waa gartay laakiin wiilka ka tegay calgary oo idaacadaha laga sheega macnaa markuu baasboorkiisa jeexay hadalkii ugu horreeyey uu sheegay waxay ahayd maraykanka waa idiin soo socona marka Waa- ah, si- maraykanku maxaa lagu ku leeyahay cumar jamaan An- aniga mid aan dhamaysto Ay.
midan ah een, ah, dhalintan aan hadda asla garanay ah ma ma dagaaladan siyaasada maray- qarbiga maraykanka oo yahay inta badan ku baxeen oo kale taa markan kasoo noqdo aan leeyahay waxba kama jiraan waa excuse qof kastoo muslim maanta uu leeyahay muslim maraykanka cadow nagu aho annaga waxaan nahay dadkii victimska ahaa maraykan cadow kuma yahan toban milyan oo maraykan oo muslimiin baynu nahay oo awood kule iyo sharaf malkan laakiin waxaan laga maqan kaliya sideen systemka qayb uga noqon lahayn aan wado saxna ku qaadan lahayn midan ah dhalinyaradan baxday amay dhib u keenaan halkan oo oranaya waxbaan sameynaya ani ahaan cabsida nooca iguma jirto mana aaminsanay awood noocaas inuu leeyahay ca- inankan la diray ama baxay ee ku baxay idaacadaha wuxuu ka fiirsaday ama videoga loo soo diray wuxuu aaminsan yahay inuu mu- filim ku jiro ama uu jilayaba u fiirso dhalinyarada baxday maxaa laayay iyaga oo safka hore geliyay kuwii wadanka u dhashay marka loo fiirsho tiradooda marka waxyaaba badan oo isweydiin lahay baa jirta marka cabsi ka badan kama qabo amay soo noqdaan oo dhibaato geystaan Een, arrinta ku saabsan een, maxaan ku idhaahdaa tii aan rabaa siyaasada Siyaasad.
maraykanka Hay.
Ee, ee, marka hore ee, wadanka maraykanka waxaa yaala qaanuun guud oo ah eh, qof walba everyone is innocent until proven guilt oo xitaa waxay dhahaan beyond reasonable doubt shaki mugdi aanan ku jirin qofkan dembi inuu faraha kula jiro marka dadkan oo rabaan inay ka ganacsadaan sheekooyinkan marka inay xaqaa'iq ay keenaan waaye marka nin sheekha ilaa hadda oo la eedeeyo ma jiro ninka aad sheegaysa sheekh ma ahan waa ee, masjidka ee, alfaaruq ayaa laga soo eriyey ee, maaragtay traspas ayaa la siiyey ee, markay tuhmeen iyaga xitaa waxay isticmaaleen kelmadda ah markaan tuhunnay oo wararna loo keenay marka wax weli inay tuhyi markay yihiin xitaa marka talabaadna sheekh maaha marka ilaa hadda sheekh lagu hayo dembi cadaana dadka inuu dhoofiyey ma jiraan taas waa clear waay haddii jiraan ama qofka wax haya inuu soo bandhigo ayaa munaasaba midda ah siyaasadaha oo maraykanka foreign policyga maraykanka markaan si objective si mawduucia markaan u hadlayno dhibkan socda caalamka oo middle eastiga iyo muslimiinta waxbuu ka yahay wuxuuna abuurayaa khatar ah dad inay fikiraan inay tallaabooyin ay qaadi karaan markay arkaan ay akhristaan iyagoon sheekh aan ka dhagaysan sheekada sheekh maaha iyo masaajido maaha sheekada waxa waaye adduunka o dhan wuxuu noqday hal house oo kale one room oo dad ay wada degan yihiin oo ah online systemka oo fiid garaynayo maalan hal tusaalaan ku siinayaa facebooka waxaa la ii soo geliyay nin yidhaahdo zack oo ka soo laabtay ghaza dagaalkeedii oo american ah laakiin american israa'iil waxaa garab taagan nin oo senator ah oo dhahayo senator paul oo dhahayo am proud waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta u eg joogo zack oo hadda ka soo laabtay marka waxaan ula jeedaa marka wiil dhalinyaro markuu arka taas oo maraykanka ay ka aaminsan yihiin oo wiilkaasi oo aan maxkamad la geynin sababtoo ah qaanuunka maraykanka wuxuu tilmaamaya federal law qof hadduu military ahayn oo waddan kale uu ka soo dagaalamo qofkaasi in maaragtay la maxkamadeeyo wixii lagu heli lahaa dembi ah waa gooni marka qof soo laaya caruurtii oo masaakiinta oo un-ta iskuulladooda soo burburiyey ayaa halkaa nin senator markii wiilka soomaaliga ama wiilka muslimka waxaas markuu arko raad way ku elan kartaa marka wiilka sheekh kama qaadan hadda aniga waa la iisoo diray facebooka dhalinyara iisoo dirtay tusaale ahaan cabdiraxmaan baan kusoo laaban lakiin cumar jamal arrinta maraykanka maxaad ka qabtaa siyaasadiisa arinta siyaasada maraykanka uu ku dhaqmo oo arinta siyaasadiisa dibadda ah waa arin sida ay danahood u arkaan ay u raadsadaan waa garta laakiin qayb ma ku leedahay raad ma ku leedahay in dhalinyaro ay xagjirnimo xagjir sii noqdaan waa way u badan tahay maxaa yeelay maraykanka yacni siyaasadiisa dabadda oo ku wajahan caalamul islaam muslimka wadankiisa ku wajahan waxaa laga yaabaa ayna u badan tahay in aysan waafaqsaneen majoritiga muslimiinta waxa ay aaminsan yihiin ama wa ay qabaan ay u arkayaan inuu maraykanka uusan daacad ka ahayn tan kale ninka israa'iil aaday oo ka soo noqday haddii maraykanka state departmentiga uu uu siyaasadiisa uusa aaminsanayn in ay dowladda israa'iil ay tahay wadan argagixisaa haddiisan iyaga ay sharcigaas haysanin qofka intuu taguga soo noqon karaa haddii uu maraykanka uu baasgareeyo sharci ah inay al-shabaab ay tahay for example anaga waxaan aragnay dhalinyaro oo talibaan aadan la soo diriray oo ruushka kusoo diriray oo kabacdi markii la isdiriray al-qaacido ay dhaheen sharci ma ahan oo soo noqday oo maxkamadda ka yidhi aniga waxaan aaday afghanistan idinkoon sharciga baasgareenin inta aad argagixiso ku sheegteen oo la qabsaday marka waa sharciyadooda iyo danahooda waxaa kuu soo hartay annaga danaheenna iyo caruurteenna iyo dhallinyaradeenna sideen u maaraysanaa oon adduunkan uga badbaadnaa annaga danteenna qaasan gurigeenna annaga sideen dabka uga ceshana ayaa muhiima midda kale waxaan ku darayaa culummada muhiim waaye soomaaliya taariikhdeeda culimadii doorkeeda waanu imanaya adoo raalli waxyar cabdiraxmaan mukhtaar dhallinyarada baxaysaa waxaa ku jira gabdhaha hadda la sheegaya bal wax yar adaa dhallinyaradan yaqaanee bal dadweynaha iyo dadkan daawanayaba bal maskaxdooda iyo fikirkooda wax yar ee maaragtay naga dareensiiyey siduu weeglay waxay ka fikirayaan horta hal mid waxaan rabay intaanan arinta su-aashaas ka jawaabin arinta uu sheekh xasan uu yidhi ninka israa'iil ka soo dagaalay in halyey laga dhigo qofkii dhallinyaro ahaa ee soomaaliya intuu aaday etoobiya wakhtigii ay timid kaba soo qaad al-shabaab soomaaliya ma maamusho dowladda ayay leedahay hadduu soo noqdo isagana waa dambiilo la yiraahdo taas waa dareemi kartaa inay abuuri karto maxaa la dhahay dhibaato qofka biniaadanka xaqiiqda marka laga hadlo waa siyaasada maraykanka cumar jamaalna uu sheegay dantooda ayay eeganayaan laakiin waxyaabo badan oo saameyn ku leh ayay samaysaa laakiin guud ahaan marka laga hadlo dhallinyarada sidan aniga hadday sheegayba waa labo qayb dadka baxay kuwa dad waaweyn oo jihaad hadday leeyihin maanta jihaad ayaan u baxay jihaadka dhabta ah hadda tusaale ahaan wiilka ugu dambeeya laga hadalhayo gobolkan cabdiraxmaan maxamed ama dad qaarkood cabdifatax u yaqaanaan sagaal carruur ka tegay ayaa lagu leeyahay jihaadka dhabta ah waxaa waye sagaalkaas carruurta waddankan uga tegay in uu ku jihaado oo iyaga wax baro diinta baro la joogo xaqiiqda marka laga hadlo allahu aclam sababta u baxay qof walba waxbaa keena laakiin taas waa dhibaato dad waaweyn oo hadda maanta qof la dhihi karo madaxa wax looga shubay ma jiro culummada mar walbay ka hadlaan mawduuciyay sameeyaan barnaamijyay sameeyaan qoysaska loogu talagalay qof warbaahina ka hadlaya ma aragtid muctamar waxaa jira dhallinyarada muslimiinta keliya loo qabta sanadooda masaajidka dacwa ayaa sameeya xaqiiqda marka laga hadlo marka wacyigelintii iyo dhibkii waa socda laakiin midda meesha taallaa waxay tahay waxaan soo galnay bo iyo wadan naga dhaqan duwan naga diin duwan dhibaatada ugu badan xaqiiqda marka laga hadlo hadday sheekha wuxuu yidhi waalidka lama maaragtay eeda lama saari karo taas anigu sheekha marka qaar kuma raacsani waalid waxa may waalidka mas-uuliyad badan ayaa saaran masaajidkana waa dhismo xaqiiqda marka laga hadlo qofku waxaa laga yaabaa masaajidka inta badan waa laga mar waa lagu marmarsiyooda ma fahantay marka laakiin waalidku waa inay ogaadaan ubadkooda meeshu aadayo waa inuu ka warhayo dhalinyaro badanoo waxaa jira derbiyada taagan maandooriyaal isticmaala iskuuladii ka haray guriga hooyadood usoo hoyda qofka waalidka ah waa inuu maaragtay ka warhayo ubadkiisa laakiin eedda keligoodna lama wada saari karo sababtoo ah hay-adihii iyo adeegii bulshada iyo dhalinyaradii taasna waa mawduuc kale loogu talagalay in dhalinyarada la shaqeeyaan ayaa kaalintooda iyagana kasoo bixin aniga waxay ila tahay midan dhalinyarada baxday ha noqoto ama kuwa fakarka noocan aaminsanay dagaalamaya ha noqdaan waxaan qarsanahay inuu yahay hadaf siyaasadeed kuwa doonaya inay ku gaaraan hadaf siyaasadeed ayagoo magac diinada isticmaalaya aysan diin aysan shaqo ku lahayn culammada caalamka islaamka dhan markaad miisaan saarto oo dhinac kasta qaylaa ka yeeraysa ilama aha afariyo toban jir inuu yidhahdo anaa diinta ka aqaana afartan jir lagu soo tarbiyayay diin oo hal aan ahayn kama hadla hal qof wuu ka badan karaa aqoon oo kumanaana waxaan daawanay videoyada ilmaha lagu rikuud galaya waxaan filayaa culammadeena qaar ma arkaan laakiin waxaan jeclaan lahaa culammadeena inay fiirsadaan say ayadana oola yimaadaan bal maseeje ka duwan kuwaas wiil yaroo dhalinyaro shan iyo toban jir oo meel fadhiyo qoray intuu saaran oo iska dhigay kaabo inuu yahay sidii wax loo laaya keliya wuxuu sheegaya dhanna ay tahay sidii wax loo dila keliya war dilkii dadkii la leenayay dhiiggii gawraci adaa ka maqana iimo inanka yarna inuu u kaco dhalinyarada ahaa inan yaryaan odhan ninka mas-uulka ama mas-uul ma ahayne dhexdhexaadka ahay inuu u arko in wax la dilaa la bereeyaa xabad lagu dhuftaa inay haboontoo la aado uma filaya siyaasad maraykan inay wax ka tarayso ama ay ka bedelayso oo arrima dibadeeda ama ma filay inay arrin diin oo janna lagu galaya hadday tahay dee janna lagu galayana waxay ila tahay jannadaas ma aha jannada nabi maxamed sal alay slam noo sheegay culimada ka maqan
aniga ninka dhalinyarada ah oo soomaaliga ah oo oo haddii la rabo si qaladka ah wax loo fahamsiiyey oo niyadiisa iyo maskaxdiisa wax gashtay u malayn maya aniga inuu dan siyaasad leeyahay intuu halkan ka baxo ama al-shabaab galo ama isis uu galo uu ku dhinto aniga inaa waxaa laga yaabaa aan dareemo ninkaas in la qalday laakiin ma marka qoodka waxaan isdhaha inuu ehlujanno yahay maxaa qofka ilaahay qalbigiisa niyadiisu u qabanayaa caalimka aan ku suganna marxaladuu ku jiro iyo iyo iyo hadda waxaan la sheegaya nin israa'iilka yimida oo saan waxaas hadduu arko uu cunugii dhalinyarada ahaa si kale wax isku tuso laakiin niyadda uu gashto inuu ilaahay dartii u dhinto uu al-shabaab ku galo oo meesha xabad lagu dhufto ninkaas meydka meesha yaalla ani inaan xukumo waa ka baqayaa inaan waxaan ka baqa inaan ku dambaabo waxaa laga yaaba inaan idhaahdo arrintan aan ka taxadarno laakiin ninkaas aniga inaan wax ka sheego waa waxaan ka fikiraya aniga ugu culus
arrintaas waxaan ka leeyahay mida in habeen janna iska daya inuusan macnaha sida diintu hadday waxaa jannada lagu galay ay tahay diin diintiina noo cadaysay weygii jannada lagu galay man qatala mu'minan mutacamidan faljazaahu macnaha waxa cad weeyaan wiilka dhalinyarada marka inuu asoo taa qof kaleoo muslima madaxa ka jiro ama innocent bini aadam ah uu gowraco sida hadda journalistayaashii lagu laayay hadda ice ay laayeen saddex laba wiiloo journalist ah oo shaqadooda dhan ahayd sida haaruun macruuf maanta warkan u tabinayay iyo walaalkii mascadiisiyaad inay u yimaadeen bulsho inay war ka tabiyaan war weliba qaarkood laga yaaba iyaga inuu anfici lahaa iyo nin ugu yimid inuu humanitarian aid uu siini lahaa iyaga in lasoo fariisiyo le ingiriiskan la dagaashanahay madaxaan ka jarayna waxaan filayaa xikmad ilaahay jannadiisa ka fog inay tahay in lagu gala iska daaya kan wiilka yaroo aan aaminsanaya ku baxay xataa inay xataa uu aaminsan yahay isaga inay sax tahay waxaan filayaa tacliim badan baa ka maqan jannadaasna maaha midaan kule ilahay weydiisanaya
waxyar intaadan gudbin waxyartaas kuwigaan sameynaya horta mawduuca walaalkay inuu si kale ii fahmaa laga mawduuca waalidka lama baleem gareyn karo si specific waxaan ula jeeday dhalinyaro oo eitiin gaaray wuxuu soo akhrisanayo iyo meelaha uu gelgelayo waalid ku mashquulsan nololmaameedka ee laguma balyaamgaran karo dowladda inay timaado ee dhahdo waalidkan wuxuu mas-uulka ahaa wiilkaas inuu baxo taa sax maaha waa kow ta labaad hadaitan waa caddeey taasaan wala jeeday waalidka ilmaha markuu soo korinayo haddoo kale kuwa yaryarka oo kale barbaarintooda waa lagula xisaabtami karaa inay geeyaan masaajidahoo dhanna ilaa hadda waxay ku dadaalaan saddex qodob kow masaajid ilaa hadda iftoodi ma jiro dhalinyarada inay baxaan oo ay ka qayb galaan dagaaladaas laba masaajidaha waxay xooga saaraan local problemska cabdiraxmaan oo meeshan ku waafaqsanahay wuuna sheegay masaajidahoo dhan waxay xooga saaraan local problemska oona haysa shaloo kale waxaan ka qayb galnay food shell problem ah marka local problemska ay xooga saaraan arrimahan dibadda markii loo fiiriyo laakiin arrintani arrin dibadeed keliya kuma koobna waa qoysaskii ilmahayba ilmihiibaa guryaha lagala baxaya halkan dibad keliya kuma koobna xalka aan u gudbaynaa xalku muxuu yahay cabdiraxmaan mukhtaar daanta kugu bilaab maya xalku xalku wuxuu yahay waa inaan marka hore bulsho ahaan soomaali haddaan nahay inaan ogaano inuu dhib gooni ayna haysto hadday waxaad ka dhawaajishay dadka tiradooda la tiranaya konton ay leeyihiin guud ahaan maraykankaba soo qaad labaatan kontonkaas ka mid ah waa soomaali marka ma dhihi karno dhibaato dhallinyaradeenii ma haysato ama bulshadii ma haysato halku wuxuu uu kow noqonayaa in arrimaha bulshada ah ee nagu haysta hadda magaaladan minneapolis ama sambool ha noqoto ama gobolkan minnesora ha noqoto dhibaatooyin badan ayaa jira oo laga yaabo dhibaatooyinkaas inay boqolkiiba maxaa la dhahay sagaashan iyo shan ama sagaashan iyo sideed ay yihiin waxyaabaha ku qasbay dhallinyaradaas inay jidkan khaldan ay raacaan marka in markuu xerii fandhaalka la dhaco ama markii dhibaatadii ay dhacdo maaragtay kaamarad xaafadii lala soo dul istaago ama la dhaho f b i da guryihii soo gargaraacdo in laga hadlo dhibaatadii dhallinyarada haysatay ama bulshada haysatay aniga guud ahaan marar badanna waan sheegay hadda ka hor kii warqadaan qoray xitaa warbixin aan arrintan aan ka diyaariyey yaan ooga hadlay sida ugu haboon ee xal loogu heli karo arrimahan xaqiiqda marka laga hadlo qodobadaas weli ma taagan yihiin maxaad soo jeedisay weli waa wax taagan waa lix sanaana kasoo wareegtay Waa gartay.
marka haddaanan isku duubnayn Si kooban oonan oo la u sheeg, waxaa wada ku shaqaynin jira.
maaragtay ah maya wacyigelinta hadda waxaan aad ugu faraxsanahay een, sida cumar jamaal sheegaba een, jimcihii lasoo dhaafay hadda masaajidka abubakar ayaan ku tukaday kii ka horreyna sidoo kale wacyigelinta mar walba way socotaa bulshada Een, wacyigelintu ma ku filan tahay weeyaan dhibaatada dhibaatada taagan marka ficil in lagu daro waay Waay, xaasha shaaf xalku muxuu yahay aniga xalka waxay ila tahay horta inaan daraasaad ku sameyno waxaan xanuunkan muxuu yahay maadaana xanuunka aadan garanayn aan dhahna daawaan u raadayna dhibaato waay inaan joojino denialka wuu jiraa cudurku wuu nagu dhacay dhalinteenni uu ku dhacay qaar ka mid ah gabar inay baxdo dhahdo jihaad baan gelayaa iyo waxbaan sameynaya xoogaa haddayba diin ay u aadaysa xataa safarkeedaba qalda diinta laba dhibaato kale ay imanaysa haddii la xiriira diinba haddii ay difaacayso marka waxaan odhan lahaa aniga saddex xal aniga xal waxaan u arkaa mid inay culummada macalimiinta iskuullada iyo dugsiyada dhakhaatiirta khaasatan kuwa miyirka daaweeya waalidiinta iskaashi inuu dhex maro daraasaadna ay ku sameeyaan si xal collective ay oola yimaadaan ubadka marka meesha koonuhu aadaba looga warqabo haddii intaa socon waayaan la adeegsado weliba haddana hay-adaha amniga laftigood ay noqoto friendly inay noqoto dad iswata oo bulsho ah inay xal wada raadsadaan waxaan isleeyahay waxaa ku jira xal laakiin hadday noqoto inaan ku noolaano oo tihii ah waana la dhibaayo maalin kasta dowlad iyo kaamiraadna daba socoto Waa sax.
nagama haraysa kaamiradan iyo dowladan haddayna innaga aanaan ishabeen guryaheena aanaan sifaysan taasaan odhan lahaa xaashaaf intaynaa ka bacdina waan soo gabagabayna xaasha aniga waxay ila tahay midan eh, dhallinyarada baxday ha noqoto ama kuwa fakarka noocan aaminsanay dagaalamaya ha noqdaan waxaan qarsanahay inuu yahay hadaf siyaasadeed kuwa doonaya inay ku gaaraan hadaf siyaasadeed ayagoo magac diinada isticmaalaya aysan diin aysan shaqo ku lahayn culammada caalamka islaamka dhan markaad aad miisaan saarto oo dhinac kasta qaylaa ka yeelaysa ilama aha afariyo toban jir inuu yidhaahdo anaa diinta ka aqaana afartan jir lagu soo tarbiyeeyay diin oo hal aan ahayn kama hadla hal qof uu ka badan kara aqoon cumar jamaal xalka horta waa la sheegay wixii xala aniga waxaan u arkaa inay waxa dhan ay ka bilaabanayso ayna ku dhammaanayso ee, ee kala daadsani iyo iska warqab la-aan iyo isla shaqayn ummadda dhexdeeda ah maraykanaan waxba kuu qadan karin afrikaanaan waxba kuu qadan karin yurubiyaanaan waxba kuu qadan karin turkiyaan waxba kuu qadan karin haddaad adiga shaqsiyaan bay-addaa ka soo jeedo haddaysan isku xirneen ay wax wada qaban karin midda kale waxaa aad iigu sii yaabisay aniga runtii oo, oo, oo runtii madaxayga ka weyn waxay tahay fiiri eh, xataa culammada laftigooda masaajidka kulligeen muslimiin baan nahay annaga kulligan ilaah baana daawacanaya qofka inuusan masaajka u isticmaalin inuu ka dhigto waran uu ku dagaaltagayo bismi illahi raxmaan raxiim horta eh, ha meeshii oo oo- oo eh, maaragtay oo jamaal uu ka shanqariyaan rabaa eh, in daacad laga noqdo ee howshaan qabanayno haddii daacad laga noqdo miro badanaa dhalanayo waa kow laba eh, midnimaa loo baahan yahay communitygeen waa kala qaybsan yahay hadday midoobaan arrintan xal degdegaa loo helayaa wax dinaa la yidhaahdo ma jirto waa la ogyahay waaqaca ayaa fardiyeelayo waxa socda oo dhan in dad ay baxeen doodu markay dhammaan marka karto maxaa loo qabtaa bulshada?
wa- wa- waa soo waa soo socdaa waxaa dhahday xalkii xalkaan rabaa inaan dejiyo wada hadal oo serious ah communityga soomaalida inay wada yeelato oo culummada ay hogaaminayso Eh, midda kale culummada already step ee qaaday oo cid kale aan qaadin gruub nidaamsan oo ka jira gobolka inaan qaadin stepkaas oo ah iyaga iyo dowladda inay partnership sameeyaan oo micnaheedu ay tahay culummada waxay u taagan yihiin dacwada iyo diinta hadda waa soo wadaa culummada waxay u taagan yihiin dacwada iyo diinta diinta mar kasta waxbay dhistaa waxbay nabadaysaa khayr ayay ka shaqaysaa Haruno, hal- hal- dooda waan soo gabagabeeyey Ha, maya waxaan rabay halka oo ugu dambeeya aan ku dari lahaa halka waxaa waaye een, warbaahinta halka wax weyn bay ku leedahay Een, dhalinyaro badanoo waxaa jiro boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dhibic shan aan dhaho weliba wanaagsan wax bartay dhakhaatiir noqde looyaro noqde een, waxqabadkooda lagama hadlo mar walba waxaa laga hadlaa ka wax dilay ka s- al-shabaab ku darsamay ka siiriya aaday marka in aada loo badiyo horumarka bulshadeedna soomaalida ay samaysay guud ahaan ee muslimka ah
cumar jamaal axmaa ku soo gabagabeynaysa may waa runtii wa- wa- Sheekh xasan iyo walaalkay way way sheegeen ummaddan inuu ilaahay maskaxdeeda geliyo in uusan shaqsi kale uusan gurigiisa u samaynin ilaa iyaga ay samaystaan maahane hadna ku daraya hadda shalay culummada waxay la shireen hay-adaha maraykanka ugu waaweynaya halkan kula shireen soo ma Du- dumarka soomaaliyeed ayay waxay la shirayaan eh, wiilka ku xiga wiilka ku sii xigana waxay la shirayaan kaaba qabiilada marka bal eh, eh, shirarka ha noo bataane wixii xa- xalka waa inuu annaga naga yimaadaan laakiin ma dowladda mise soomaalida u kala dhuumanaysa Mama, soomaalidu dowladdaas ma lagu eedi karaa dowladda kuma waddan eedi marka laga kartid hadlo.
taas Firi.
dowladda kuma eedaysa waayo waad mahadsantihin xaasha shaafi soo gabagabeeyey in aniga minidka aan ilaawo aan rabay inaan kusoo koobo waxaa weeyaan khatarta hadayata aynu ka dhawaajino oo ahayd internetka iyo khatartiisa iyo foojignaan la-aanta inagana hayso oo dhinacaas ah waxaan odhan lahaa marka haddii la helayo weliba khaasatan aan odhan lahaa culimmada iyo masaajidada inay jaanise ay abuuraan waalidiinta ay ku tacliingelinayaan isticmaalka internetka iyo ka digtoonaanshaha khatartiisa waan leeyahay internetka inuu yahay aaladaha ugu weyn ee khatar ku ah ubadkeena inuu xataa culammada laftooda ay booqdaan meelahay booqdaan kuwan aysan baqin f b i baadin imaanaysa aan laga baqin ha booqdaan si ay ugu helaan message sax ah oo ay uga hortagaan wixii ay kuwan u sheegeen dhalinyarada taasaan talada aan islahaa waan kusoo gumaanadayaa midda labaad waxaa idinka mahad celinayaa eh, runtii eh, khaasatan walaalkay eh, haruun macruuf iyo bahda v o a eh, mascade iyo iyo runtii ninka maanta ka- aan isticmaalayno studiohiisa siyaad dhammaantiin waxaan leenahay aad baad mahadsantihiin waan ku faraxsanaa waqtiga qaali ee aad manaha aad soo geliseen
aad baad umahadsantihiin dhammaantiinba waa idinka gudoonnay iyo soo dhoweynta iyo maaragta dooda inaad ka qayb gashaan dhammaantiin xaashi shaafi cumar jamaal sheekh xasan jaamic cabdiraxmaan mukhtaar dhammaantiin aad baad umahadsantihiin barnaamijka faaqidaha toddobaadka oo idinkaga yimid minneabolis toddobaadkan intaasuu ku leeyahay